xafiiska xidhaalintu wuxuu cuddoon kusoo eedeeyey eedo dhowr oo ay ugu weyn tahay inuu tegey xamar oo ugu oloyey ama taageeray madaxweynaha cusub ee soomaaliya loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo falkaasoo xidhaalintu ku tilmaantay inuu jibinayo xeerarka dalka oo yahay qaranka waxyeelow yahay taas bay kolkaa maxkamaduna ku raacday ku ayiday ujeedada u weyn ama waxa u weyne lagu lagu xukumayna waxay ahayd tegidiisa xamar iyo facebookiisa videoyo soo dhigay oo muujinaya isagoo xamar jooga aad iyo aad baan uga xunnahay manaanaan filaynin in cabdimaalik muuse codon la xukumo waxaanu argnay una arkaynay doodaydana ku salaysan cadeymaheediina keennay inaan cabdimaalik wax dembiya aanu somalilan ka gelin qawaaniinteeda iyo shuruucda u yaalana aanu jibin nin marka maanaan filaynin in in in lagu xukumayo xarigeynta le kumana qanacsanin aadna waan uga xun horta xeerka caqaabta guud ee somalilan isticmaasho lixdankii baa la sameeyey somalilan wuu ka horreeyey oo wax badan oo somalilan gudaheeda aan dadku jeclayn baanu kaba hadlaynin marka anagu ma qabna ina xafiiska xiraalintu keentay caddeyn muujinaysa inuu faldambiyeed ka galay somalilan cabdimaalik muuse cabdoon in farmaajo la taageero iyo in loo hambalyeeyo iyo in xamar la tago midkoodna shuruucda somalilan dambi kama dhigayaan bale siyaasiyiinta somalilan qaarkood baa hambaliyeeyey madaxweyne farmaajo oo dunida dhan madaxweyne isku jira dadku qalbiga way ka kala jeclaystaan marka wuxuu somalilan ka galay iyo qaanuun somalilan yaaluu jibiyey lama cadaynin san anagu qabno waxaan qabnaa in anagu keena caddayn ku filan cabdimaalik uu ahaa nin wanaagga ka shaqeeya oo somalilan waxtarkeeda ka shaqeeya oo heese wanaagsan u qaaday oon weligiiba wax waxyeelo u geysan kara somalilan inaanu samaynin